أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiiru suurati saafaat casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol soddon iyo sagaalaad ee suuradda ka mid ah guud ahaanna waxaan kusoo jirnay qasasul ambiyaa ambiyada qaarkood qisooyinkooda ayaan soo haynay qaala tacaala alla wuxuu yidhi waina yuunusa yuunus lamina almursaliina kuwii la diray ayuu ka mid ahaaday oo rasuul rususha la diray ka mid ah ayuu ahaaday udkur xus id waqti oo kuwan uga sheekee waqti abaqa uu dhuuntay uu cararay ila alfulki doonidii intii ka ah uu u cararay xaggeeda doonidii day-al mashxuuni ee la buuxiyey fasaahama waa qori tuurtay fa kaana wuxuu ahaaday huwa isagu min almudxadiina kuwa laga adkaaday oo qorituurka looga adkaaday ayuu ka mid ahaaday faltaqama waxaa markaa laqay oo dhunjiyey hu isaga alxuutu malaygii weynaa ama nibirigii ayaa laqay walxaal huwa isaga oo muliimun wax lagu dagaalo kasbaday falowlaa haddii lala yahay annahu yuunus kaana inuu ahaaday huwa isagu inuu ahaa min almusabixiina kuwa alla u tasbiixsado oo ilaahay u tukado inuu ahaa haddii aynan ahaan lahayn lalabitha waa nagaan lahaa fii batnihi calooshiisa malayga calooshiisa dhexdiisa ayuu ku nagaan lahaa ilaa yowmi yubcathuuna maalinta lasoo bixinayo intii ka ah qisadan marka waa qisadii nabiyullaahi yuunus calayhi salaatu wasalaam marka alla wuxuu ku bilaabay inuu adkeeyo rasuulnimada nabiyullaahi yuunus oo alla wuxuu yidhi waina yuunusa yuunus lamina almursaliina kuwa la diray ayuu ka mid ahaayo min jumlati rusulillaahi tacaala ilaahay rusushiisa ayuu ka mid ahaa yuunus niina waa meesha la yidhaah ayaa loo diray oo hadda lafteeda gobolku sidaa unbaa la dhahaa waana mawsil meeshan la yidhaahdo halkaa ayaa dad joogay ayaa loo diray dacwadii towxiidka ayuu ugu yeeray way rumayn waayeen waa ku carooday iyadoo alla ounan amrin inuu ka tago ayuu iskaga baxay marka dooni ayuu meeshaa ka raacay oo doonidii baa marka badda dhexdeeda markay gashay ayay dadkii la ciirciirtay oo waa cuslaatay oo dadkii baa ku bateen caadadooduna waxay ahayd in qorituur la sameeyo oo dadka la dhimo qorituurkii baa marka la sameeyey mar walba oo qoriga la tuurana isaga ayuu ku dhacayay kuwa la tuurayo isagaa ka mid noqonayay markaas ayuu markaa sidii saddex jeer markii lagu celceliyey ayaa doontii laga tuuray nibiri ayaa laqay imtixaan ayaa marka iyo ibtilaa ayaa halkaa marka ka raacay ibtilaha iyo imtixaankaa wax ka mid ah waxaan kusoo marnay fii suurati alambiyaa haddana iyadoo intii ka yar faahfaahsan ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu ka warramayaayo sidii uu kusoo baxay iyo markii uu soo baxay wixii ilaahay siiyey iyo ayaa laga hadlaya marka alla wuxuu leeyahay waina yuunusa yuunus lamina almursaliina ayuu ka mid ahaaday kuwa la diray rususha la diray udkur xus oo ka sheekee nebiyow id waqti abaqa uu cararay ay fara weeyaan ama uu dhuuntay ibaaqa asalkiisa marka addoonku marku dhuunto oo sayidkiisii uu ka cararo uu ka dhuunto ayaa la yidhaahdaa maadaama marka nabiyullaahi yuunus amar ilaahay subxaanahu watacaala uu amray uunan ku tegin ee isagu intuu carooday oo caradaa uu ku baxay wadanuuni id dahaba muqaadiban fadana an lan naqdira calayhi fanaadaa fi ظulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aلظaalimiin ayaan soo marnay marka caradaabuu qowmkiisii uga dhex baxay markaasaa darteed buu alla wuxuu u yidhi udkur xus id waqti abaqa uu dhuuntay ama uu cararay ilalfulki doontii xaggeeda uu u cararay doontii day almashxuuni la buuxiyey doontii marka almashxuuni la buuxiyey almamluu-i waa la buuxiyey waxaa laga buuxiyey marka dad ayb ayaa iyo xamuul iyo culays waa la cusleeyey mar haddii la cusleeyey marka inay dad ka baxaanna la rabo oo meeshaa marka ay ka doontii laga daadiyo ayaa marka alla wuxuu leeyahay fasaahama waa qori tuurtay oo dadkiibau la qori tuurtay nebiyullaahi yuunus qurcadu marka inay de wax dadka lagu kala saaro ay ahayd waqtigii hore innaga sharcigeennana waa sidoo kale ugu jirtaa saddex nebi ayaa qurcada isticmaalay mid waa nebiyullaahi yuunus calayhi salaatu wasalaam nebiga kalena waa nebiyullaahi zakariya id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun fii suurati aali cimraan ayaan kusoo marnay tan saddexaadna nebiga saddexaadna waa nebigeenna sala allahu calayhi wasalam oo markuu xaasaskiisa inuu la baxo ou rabo ou kaxeeyo safar markuu aadaya mid inuu wato markuu rabo waa u qori tuuri jiray markaa qori tuurkaa midii qorigeeda uu ugu dhaco ayuu kaxaysan jiray oo wadan jiray marka xuquuqdu markay is-ciriiriso aanna la kala mudnayn dadkiina aynan u qeybsami karin ayaa qurco dadka lagu kala saaraa in loo qori tuuro waa hab sharciya marka madaahibta islaamkuna de way qabaan marka laga reebo xanafiyada oo xanafiyadu iyagu waxay leeyihiin qoriga qorituurku wax kusoo bixi karaa male waxayna yidhaahdaan qorigaani waxba ma kala saari karo inuu isaga wax qaybiyaa sax ma aha laakiin sharciga waayo midka wax qaybinaya maahane qorigan waa astaan unbaa laga dhigtay laakiin sharciga waayo waxa wax qaybinaya asal ahaan ayb marka wuxuu leeyahay alla subxaanahu watacaala fasaahama waa qori tuurtay nebiyullaahi yuunus fa kaana wuxuu ahaaday huwa isagu markaa min almudxadiina kuwii laga adkaaday dadkii laga adkaaday ay almaqluubiin almashuumiin oo qorigoodu uu markaa isagu ounan soo bixin ama qorigii riditaanka hadduu ahaa iyagoo ku dhacay mar walba kuwaabuu ka mid ahaa marka fal warkaa faltaqamahu lxuutu waxaa laga fahmayaa matruuk siyaaqa laga garan karaa ku jiro matruugaasina waxa uu yahay markii saddex jeer qoriga isaga uu ku dhacay waa la tuuray marka markii la tuuray faltaqama waxaa laqay oo dhunjiyey isaga hu nebiyullaahi yuunus alxuutu malaygii ayaa laqay malay weyn oo nibiri ah ayaa marka dig siiyey oo laqay wa huwa walxaal ayuu laqay huwa isaga oo nebiyullaahi yuunus muliimun mid la ee yacnii wax lagu eedeeyo mid kasbaday isagoo ah muliimun marka ay muktasibun illowma isagoo wax lagu eedeeyo lowm iyo eed isagoo shaqaystay ayuu laqay waayo malaayiga ee ilaahay subxaanahu watacaala ma dulminin cidina ilaahay ma dulmiyo ayb imtixaana marka looga dhigayo isagana muliimun marka ay muktasibun allowma yuqaalu waxaa la yidhaha alaama arajulu idaa ataa bimaa yulaamu qofka haddii uu la yimaado wax lagu eedeeyo ayaa waxaa la yidhaha alaama fulaanu hebel eed bou kasbaday isagoo marka eed kasbaday ayuu nibirigu laqay waayo marka ayb macnaha marka ugu roon sidaas weeyaan ayb falowlaa annahu kaana min almusabixiin marka markii uu laqay nibiriga caloosha dhexdeeda ayuu ku tasbiixsaday oo fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin laakiin hadda aayaddan tasbiixda ay ka waramayso waa tasbiix caado u ahaan jirtayoo hora waay marka alla wuxuu leeyahay falowlaa haddii lala yahay annahu ana yuunusa yuunus kaana inuu ahaan jiray min almusabixiina kuwa ilaahay u tasbiixsado oo ilaahay u tukado haddii lala yahay inuu sifadaa ou lahaa oo taa aynan jiri lahayn lalabitha waa nagaan lahaa fii batnihi fii batni lxuuti malaayiga calooshiisa dhexdeeduu ku nagaan lahaa ilaa yowmi yubcathuuna maalinta lasoo bixinayo intii ka ilaa qiyaamaha isaga calooshiisa unbuu ku jiri lahaa marka meesha wuxuu leeyahay alimaam abu jacfar aلطabri kaana kahiira الsalaati fi الrakaa'i markii uu barwaaqada ku jiray oo bannaanka uu joogay oo nabadda ahaa ee waa salaad badnaa nebiyullaahi yuunus fanajaahu allahu bidalika ilaahay marka wuxuu ku badbaadiyey salaadiisaas hore iyo tasbiixdiisaa hore ayuu alla ku badbaadiyey waqad qiila fi lxikmati xikmadii dadkii hore waxay ahayd oo lagu yidhi ina alcamala asaalixa yarfacu saaxibahu idaa maa cahara addo ay camalka saalixa qofkiisu korba usoo qaadaa marka uu hantaaturoodo oo markaa yacni markuu dhulka ku dhaco camalkiibaa soo qaadayo fa idaa surica haddii la legdana wajada wuxuu helayaa mutaki-an meel fiican oo xusul ka dhigto ayuu camalku u noqonayaa nacam yacnii haddii uu ku dhintana khayr iyo wanaag baa ka horeeya haddii uu markaa yacnii markaa ay tahay un uunan ku dhimaninee xoogaa kuf kuf yar ou ku dhacana camalkiisii saalixa ee hore waa qabanayaa marka kor buu usoo qaadayaa sidaas ayaa marka xikmad lagu yidhi buu yihi alimaam abu jacfar itabari muhimadda marka laga qaadanayo aayadda waxay tahay qofku haddii uu xaalatu rakhaa ilaahay caabudi jiray marka uu shiddo iyo dhib galo ilaahay waa u gargaarayaa laakiin markuu barwaaqada rabbi ku ilowsanaa xaaladii la qabto markaa marka la qabto ee markaasi in allaha la yumlii lilaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflithu ma ma baxsanayo marka ma fakanayo walidaalika fircawn qisadiisii markaan soo marnay waa kii markii wixii uu soo qaribi kara uu soo qaribay halaagiina uu arkay waa kii markaa yidhi laa ilaaha yani ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin alana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin ayaa la yidhi marka waxba uma aynan tarin nabiyullaahi yuunusna waa kana cibaadadiisii hore iyo allaberigiisii hore xaaladan hadda mugdiga uu ku jirana ilaahay buu baryey addoon marka baryadii la yaqaano way waa la badbaadiyey xadiidka nebigana wuxuu ahaa tacaraf ila allahi fi rakhaa'i yacrifka fi shidda marka aada barwaaqada ku jirto ilaahay wax fiican isku bar oo camal wanaagsan ilaahay ha kaa arko markuu barwaaqada wax fiican uu kaa arko shiddada markaad ku jirto ilaahay isagaa ku gacan qabanaya marka ayb laakiin haddii abaa aaranka marka lagu jirana dheel lagu jiro iyo cayaar ee shiddada iyo abaarta markay dhacdana dadka qaar ay meel kale oon ilaahayba ay ilowsan yihiin ka-anamaa inuunan ilaahay waxba u qaban karin oo kale ay la tahay dadka qaar oo ama waxay isku haleynayaan asbaabta maadiga keliya ama waxaaba laga yaabaa tawxiidka inuu ka qaldan yahayo abaar markay ku dhacdana inay meelo kale gacmaha u taagaan ama ay carabka u taagaan oo rabbi markaa ay ka leexdaan marka abaartiina waa shirki aarankiina dheeldheelay iska noqotay iyo cayaar haddii labadaa loo qeybsamo wixii naloo abuuray waa ka baxaynaa marka marka intaan barwaaqada nahay rabbi aan ogaanon caabudno marka dambe dhibaato iyo shiddo markaan galno si ilaahay uu nooga noo gacan qabto falowlaa haddii lalaayahay anahu yuunus kaana inuu ahaa min almusabixiina kuwa ilaahay u tasbiixsado oo salaada yacni alla u tukado taa haddii aynan jiri lahayn lalabitha waa nagaan lahaa fii batnihi fii batni lxuuti malayga calooshiisa uu ku nagaan lahaa ilaa yowmi yubcathuuna maalinta lasoo bixinayo inta ilaa maalinkaa halkaa buu ku nagaan lahaa ayb marka wahuwa muliimunta aayaddii hore ay tiri in laga fahmo in nabiyullaahi yuunus maadaama la yidhi isagoo eed kasbaday waxaa markaa nebigu uu is yidhi ama yacni uu inooga baqay in nabiyullaahi yuunus aan nuqsaamino meeshaa anagoo wahuwa muliimunta iyo anagoo eegayna nacam taa marka nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi laa yaquulanna axadukum midkiin yousan dhihin ana khayrun min yuunusa bni matta qofna yownan dhihin waxaan ka khayr badanahay yuunus qofna yaanu saa dhihin marka anada haddii la yidhaha nebigay u laabanee oo macnuhu uu yahay aniga ha idhihinina yacni inaan ka khayr badanahay yuunus saa ha dhihinina haddii macnuhu uu yahay nebigu wuxuu saa u yidhi calaa sabiili tawaaduc iyo in nebiyullaahi yuunus aan hoos loo dhigin marka nebiyada in qaar markaa yacni la jeclaado kuwa kalena iyadoo la nacayo kuwan la ammaano casabiyad darteed waa la reebay macnaha labaadna haddii laga wado anada qofka iska hadlayo isaga yacni midkiinna yousan dhihin anaa yuunus ka fiican maxaa yeelay yacnii walaa takun ka saaxibi lxuutidii la yidhi iyo wahuwa muliimun tan darteed iyo saa ha isu dhihinina idinka yuunus ma gaaraysaan way maxaa yeeley waa nebi ilaahay soo diray rasuul alla soo diray waa marna ma gaaraysaan ayb marka macnahaas dihniga laga yaabo dadka qaar dihnigooda inuu soo galo ayuu nabiga xadiidkaas ku yacni daaweeyey sala allahu calayhi wasalam fanabadnaahu fanabadnaa waanu soo waa tuurnay yuunus ayaan tuurnay bilcaraa'i meeshii bannaanka ahayd baan kusoo tuurnay meel bannaan ah ayaanu kusoo tuurnay wa huwa isaga oo saqiimun xanuunsanayo isagoo xanuunsanayo mid xanuunsanayo ah ayaanu soo dhignay xanuunsiga uu xanuunsanaana waxay ahayd laf iyo maqaar buu noqday marka hilibkii baa ka dhammaaday inta uu bad yacni nibiriga calooshiisa ku jiray iyo badda inta uu biyaha ku jiray iyo waxyaabaha marka hilibkiibaa marka ka yaraaday ama maqaarkiibaa markaa yacni ka baaba-ay ayb waqiila waxaa la yidhi kaana qad baliya laxmuhu hilibkiisii waa baaba-ay waraqa cadmuhu laftiisii waa jilicday walam yabqa lahu quwatun awood marka iyo yacni markaa iyo tamar ma uunan la mama ma lahayn huwa saqiimun tamarka saasaa loo jeedaa fanabadnaa waanu soo tuurnay huwa nabiyullaahi yuunus bilcaraa'i meel bannaan ah baanu kusoo tuurnay meeshii bannaanayd wa huwa isaga oo saqiimun mid xanuunsanaya ah oo markaa yacni tabardarro la xanuunsanaya ah wa ambatnaa calayhi wa ambatnaa waxaanu dhalinay calayhi ay cindahu isaga agtiisa shajaratan geed ayaan kasoo dhalinay geedda oo min yaqdiinin yaqdiinka geedka la yidhaha bocorka yacni ah geed bocor ayaan agtiisa ka dhalinay ayb marka geedkaa yaqdiinka asalka luqada carabiga yaqdiin waxaa la yidhaha kullu shajaratin waa shajaratun min ashajar aladii laa taquumu calaa saaqin waa geedaha aan markaa jiridda aan lahayn ee dhulka ku faafo ayaa la yidhaahdaa wakullu shajaratin laa taquumu calaa saaqin kaddubaa'i waalbiqiiqi waalxandali fa huwa cinda alcarabi yaqdiinun carabta agteeda yaqdiin baa la yidhaha geed walbo oo aan jirid lahayn oo dhulka ku faafo yaqdiin bay carabtu iska dhahaan marka gaar ahaanna culimadu waxay yidhahdaan yaqdiinkan waxaa loo jeedaa geedka bocorka geed marka wuxuu allah usoo dhaliyey geedkaa bocorka markaa bocorkiibuu cunayey min hunaa ayay culimada qaar marka waxay yidhaahdaan wuxuu u fiican yahay isaga marka tabardaradii iyo wixii markaa hayey iyo markaa yacnii jirkiisii oo aada u tabardareeyey ayuu kuso waa kusoo kabsaday ayb oo shajarat alqarc waa geedkaa marka annagu aan bocorka dhahno waana bocorkan marka wareegsan ee weyn ee geedkiisu oo dhulka ku faafo wa ee midkaan marka dhuudhuuban maaha isaga kaan ayb isaga laftiisa waa la yidhaha laakiin qarcigu waxaa weeyaan midkan weyn ee marka haddii dhexda laga bixiyo weelka noqon kara xataa oo biyaha iyo lagu shuban karo ayb culimada qaar waxay yidhaahdaan calayhidan ayay xaq asalkeedii ku wadaayaan markaasay waxay leeyihin wa ambatnaa waxaanu usoo dhalinay calayhi calaa yuunusa yuunus korkiisa waxaan kasoo dhalinay shajaratan geed min yaqdiinin yaqdiin ah bocor ah oo marka geedka bocorkaa dhulka uu ku faafaa laakiin khaariqulcaado ilaahay baa marka caadadii la yaqaanay intuu yacni baabi'iyey ayuu geedkii bocorka ah jirid u yeelay markaasuu wuxuu harsanayey caleemihiisa iyo hooska ayuu harsanayey miraha ee bocorkaana wuu ka cunayay saddexdaas tafsiir baa marka ku jirto wa ambatnaa waanu dhalinay calayhi ay cindahu yuunus agtiisa shajaratan geed ayaanu dhalinay geedda oo min yaqdiinin yaqdiin ahoo bocor ah ayaanu u dhalinay agtiisa kasoo dhalinay wa arsalnaahu wa arsalnaa waanu dirnay hu yuunus ilaa mi-ati alfin boqol kun intii ka ah baanu u dirnay dad boqol kun ah ayaan u dirnay ow yasiiduuna bal eh boqol kun inay yihiin iska badaaye yasiiduuna waa ka siyaadayaanoo waaba ka badan yihiin owdaa bimacnaa bal ibnu cabaasaa ku fasiray owduna bimacnaa bal waa iska noqotaayo khayir abix qasim biow wa abhimi marka waxaa ku jira macaanideeda marka idraabna marka waa ku jirayo wa idraabun bihaa aydan numi wa idraabun bihaa aydan numi washkuk wa idraabun bihaa aydan numi ahy idraab marka bimacnaa bal owdu way noqotaa marka ow yaziiduuna bimacnaa bal yaziiduuna waxaa kaloo owdaani laga dhigi karaa bimacna alwow ayb oo macnuhu markaas ou noqdo waarsalnaahu ilaa mi-ati alfin boqol kun ayaanu u dirinay ow yaziiduuna wayaziiduuna waana ka badanayeenba boqolkaa kun waa qoomkii marka isaga markaa loo diray qataada wuxuu yihi ursila ilaa ahli ninawa ayaa loo diray min ardi lmawsil qiila waxaa la yidhi buu yidhi qabla an yusiibahu maa asaabahu wixii ku dhacay intuunan ku dhicin ninawa ayaa loo diray wa qiila ilaa qowmin aakhariin kuwo kalaa loo dirayna waa la yidhi aduu siday ahaataba magaalo camiran oo dadkeedu aad u badan yihiin baa loo diray oo boqol kun dadkeedu ay gaarayaan bal yaziiduuna bal yacni kaba ziyaadayo ka badan ziyaadadu marka intay ahayd labaatan kun qaar aa yidhi soddon kun qaar baa yidhi mufasiriinta aduu qur-aanku marka wuxuu sheegay inay ka badnaayeen qoomkiisii markuu dambe uu kusoo laabtay de halaagii baa kusoo dhowaaday iyaga dhammaantood baa bannaanka u baxay waa towbad keeneen allay u cabaadeen waa la yska dhaafay fii suurati yuunus baan kusoo marnay marka ilaa qowma yuunusa lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizyi fi lxayaati اddunya falowlaa kanat qaryatu aamanat fanafacahaa iimaanuha ilaa qowma yuunusa lamaa aamanuu faaamanuu way rumeeyeen buu marka alla leeyahy taabuu ka waramayaay faaamanuu way rumeeyeen famatacnaa waanu u raaxaynay hum iyaga ilaa xiinin waqti intii ka a baanu u raaxayno ilaa xiini aajaalihim waqtigii ilaahay u qoray oo cumrigeedu cumrigoodu ilaa inta uu ku ekaan lahaa ayaa alla u nicmeeyey oo u raaxeeyey oo cadaabkii waa laga dhaafay fastaftihim alirabbika albanaatu walahum lbanuun waxaa lagu soo jeestay marka quraysh caqiido aada u xun bay qabeen caqiidadaa xunna waxay ahayd saddex mafsadaba waa ku jirtay mafsada waxay tahay ilaahay inay ku caynayaan oo ah inay leeyihiin rabbi ayaa ilmo dhalay waa mafsado mafsadada labaadna waxa ay tahay ilmaha ay alla u nisbeynayaan xataa waa ilmo ayagu ay dhibsanayaan wayn oo wiil iyo gabar gabaray alla u nisbeynayaan iyagana inay gabar u dhalata ma jecla ma jeclayn waa iyadana tilka idan qismatun diizaahu mafsadada saddexaadna waxay tahay makhluuq ilaahay oo aan alla caasinin waa malaa-igtii ayay waxay ka dhigeen markaa yacnii bani aadamka marka kuwa ay iyagu weliba rabin ayay ka dhigeen oo gabdho ayay malaa-igtu ka dhigeen oo almalaa-ikatu banaatullaahi bay dhaheen waxaas oo marka mafsada ayay la imaadeen waana caqiida xumo iyo shar aad u badan in ilaahay ilmo loo nisbeeyo shirkiga noocaasna waxaa ku jiro nasaaradu waa ku jiraan mushrikiintiina waa ku jireen nasaarada ilal-aana waa kuwa dhahaya ciisa ibnullaahi waxaasi wax marka ilaahay meel ka dhac ku ah waaye kufri aad iyo aada u weynna waaye wax iska basiida in laga soo qaado waa diin xumo ayb marka ilaahay wuxuu leeyahay fastaftihim fastafti u jawaab him iyaga u jawaab ka jawaab dalab dhe cafan fastafti jawaab weydii him iyaga jawaab weydii alirabbika rabbigaa miyay usugnaatay albanaatu gabdhaha rabbigaa miy miyay usugnaatay walahum iyaguna albanuuna wiilashi miyay leeyihiin bal taa weydii rabbigaa gabdhaha miyuu leeyahay idinkuna wiilashi miyaad leedihiin iyaguna ay leeyihiin am khalaqna almalaa-ikata bal ee akhalaqnaa ma abuurnay almalaa-ikata malaa-igtii miyaan abuurnay inaahan xaal ay yihiin dhadig iyagoo dhadiga miyaan malaa-igtii abuurnay wahum iyagu markaa shaahiduuna kuwa goobjoogayaaloo arkaaya miya markaan abuurayna miyay markaa joogeenoo shaahid shaahid ay ka ahaayeen oo markhaatiyaal ay ka ahaayeen alaa hooy inahum iyaga min ifkihim min ajli ifkihim been abuuradkooda dartii layaquuluuna waxay dhahayaan ama min ifkihim been abuuradkooda xaggiisa ayay layaquuluuna waxay dhahayaan waladallaahu ilaahay baa dhalay bay leeyihiin wa inahum iyaguna lakaadibuuna beenaalayaal waay asdafaa ma doortay alle waa yaabe albanaati miyuu doortay gabdhihii cala albaniina wiilashii miyuu ka doortay gabdho miyuu isagu qaatayoo wiilashii uu ka doortay waa istifhaam marka yacni waxaa weeyaan iyaga marka yacni istifhaam inkaari ah waayo ma dooranin ilaahay sidaa ama mid yacni tawbiiq uu ku jiro w iyagii baa marka yacni aada loo fool xumaynayaa warkooda maa lakum maxaa laahantiina ahaaday oo idiin sugnaaday maxaa idinku dhacay kayfa sidee baad taxkumuuna aad aada wax u xukumaysaan afalaa tadakaruuna miyaydnan waansamaynin am lakum alakum male am bal e alakum ma leedihiin idinku suldaanun xujo miyaad leedihiin xujada oo mubiinun cad xujo cad miyaad haysaanoo waxaan aada caqiidadan aada caqiidaysan tihiin kitaab iyo miyaad u haysaan fa-tuu haddaba la kaalaya bikitaabikum kitaabkiinnii la kaalaya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo keena kitaabkiinnii marka alla wuxuu leeyahay fastafti jawaab dalab him iyaga ka jawaab dalab oo weydii alirabbika rabbigaa albanaatu gabdhihii miyaa u sugnaatay oo gabdhihii miyuu isagu leeyahay walahum iyaguna albanuuna wiilashi miyaa u sugnaaday oo ay leeyihiin taa marka waa qeyb aada cadaalad darro ay ku jirta iyaga laftooda de sababta shaydaankuda uu uga dhaadhiciyey inay ilaahay gabar u sugaan wiilna ay iyaga isu sugaan shaydaankiibaa wuxuu ka dhaadhiciyey haddaad ilaahay wiil u sugtaan wiilku aabihii mamlakadiisa waa haweysana inuu aabihii xukunka ka maroorsado uu ka qaato ayaa kusoo dhalanaysa saa darteed marka waxay leeyihin haddaan ilaahay wiil u nisbayno ee armaaba mulkigiiba uu ka boobaa ile wiilku marka waxaa ku jirto marka damac baa ku jiro iyo xoog iyoa ku jiro aan ka daynay dheheen marka inaan wiil u nisbayno gabar baa iyada iska caajis ahoo hawshaas aan gelaynin gabar aan siino waxa dhan marka waxay ku dhisan tahay falsafad jinni oo shaydaan uu ka dhaadhiciyey bay ku dhisan tahay wax xaq oo meel laga aqrinayo ma aha alcalaama cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi sidaasuu leeyahay caqiidat lcarabi fi jaahiliyatihim ama fi wathaniyatihim risaaladiisaas marka alla wuxuu leeyahay am khalaqna almalaa-ikata idraab ayaa ku jira idraabkaana waa idraab intiqaali ah waay ee waxaa laga soo baxay su-aal mid kale haddana loo jeedinaa haddii taa marka aydnan sheegaynin meel noo dhiga waay waa laga gudbaa marka idraab intiqaali ah waay am khalaqna almalaa-ikata bal ee akhalaqnaa miyaan abuurnay almalaa-ikata malaa-igtii miyaan abuurnay inaathan iyagoo dhadig a miyaan malaa-igtii abuurnay wahum iyagu markaa shaahiduuna goobjoogayaal ay yihiin iyagoo goobjoogayaal ahoo na arkaya markaan malaa-igtii abuureynay miyay iyagu sidaa ogaayeen ayb marka macnuhu waxay tahay khalaqna almalaa-ikata inaathan wahum shaahiduuna xaadiruuna iyagoo joogo khalqanaa abuuristeenna iyaahum aan malaa-igta abuureynay iyagoo goobjoogayaal ka ah miyaanu malaa-igta gabdho ka dhignay waxay la mid tahay marka shahiduu khalqahum wajacaluu lmalaaikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaathan ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun ayb alaa hooy inahum iyagu waxba ma hayaane waa iska been abuurad waxoodee alaa hooy inahum iyagu min ifkihim been abuurashadooda xaggeeda ama been abuurashada ay been abuuranayaan darteed layaquuluuna waxay dhahayaan walad allaahu allaa dhalay oo gabdho ayuu alla dhalay bay leeyihiin saasay dhahayaan marka wa inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaalna waayo iyagu markaa kadibkoodii iyo beentoodii tanaa ka mida asdafaa ma doortay hamzadu waa hamzatu hamzatu qacin waana hamzadii istifhaamta loo keenay tii kale ee hamsatul wasliga ahayd waa layska riday marka asdafa albanaati asdafa oo kale waay marka marka asdafa albanaati istifhaam baa ku jira marka asdafaa ma doortay alle albanaa abu jacfar baa isaga wuxuu aqriyey hamsatu wasli ahaan oo markaa macnuhu wuxuu yahay wuxuu leeyahay wainahum lakaadibuuna asdafa albanaati cala albaniina beenaalayaal weeyaan meeshaa marka waxaa ku jirta maxay been ku sheegayaanna qowlkooda ay dhahayaan istafaa ilaahay wuxuu doortay albanaati buu doortay cala lbaniin uu ka doortay waa haddii qiraa'ada markaa abu jacfar yaziid ibnu lqacqaac la akriyo qura-ada badankood laakiin hamzada hamsatu qadci bay ka dhigeen macnaheedana waa istifhaam astafaa ma doortay ayaad leedahay hamzada hamsatulqadci markay tahayna marka aada akrinayso waslan wa waqfanba waa la akrinaa haddaad marka iyada ku ibtidaa-an haddaad ku bilaabanayso iyo haddaad wasli sameynaysaba xarafkan marka la akrinayo astafaa unbaa labada kolba la akrinayo markaad leedahay alaa inahum min ifkihim la yaquuluuna walad allahu wainahum lakaadibuuna asطafa albanaati saasaad ayaad u akrineen cala lbaniina wiilashii miyuu ka doortay maa lakum maxaa lahaantiina ahaaday oo idiin sugnaaday kayfa sideebaad taxkumuuna aada xukumaysaan lilaahi alle bilbanaati aa ugu xukumaysaan waay walakum idinkuna bilbaniina wiilal aada isugu xukumaysaan afalaa tadakaruuna miyaydnan waansamaynin am lakum ma alakum ma waxaad leedihiin oo ma waxaa idiin sugnaaday suldaanun xujo xujada oo mubiinun cad oo ilaahay inuu ilmo dhalay xujo cad miyaad haysaan fa-tuu la kaalaya bikitaabikum kitaabkiinnii la kaalaya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya mar walba markii suldaan iyo xujo la sheego kitaabkeenaa la leeyahay maxaa yeele kitaabka cilmi baa ku qoran dadkuna waxaa fiican inay cilmi wax isaga dhaadhiciyaan ilaa laakiin haddii un laysku sheekeeyo oo qofku intuu meel soo istaagay hebelaa meeshaa ka booday oo saanuu yeelay oo kanuu sameeyey oo waxaanuu dhacay maanta dhan haddii layska qiseeyo ee kitaabna aan loo haynin sheeko berleey iska noqonayna dadka aan xujada iyo waxba haynin baana iska sheekeeyo un marka mar walbaa markii xujo keena layidhaha kitaab keena faatuu la kaalaya bikitaabikum kitaabkiina in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad tihiin wajacaluu baynahu wa bayna aljinnati nasabaa wajacaluu waxay yeeleen beynahu alle iyo wa bayna aljinnati jinniga dhexdooda nasaban ayay yeeleen nasab ayay yeeleen oo yacni ka ay ictiqaadiyeen walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe calimat way ogaatay aljinnatu jinnigii waa ogaaday inahum iyagu lamuxdaruuna in lasoo goob joojinayo lilxisaabi xisaabtaa loo goob joojinaya oo loo keenaya ama lilcadaabi cadaabka in la keenaya ayay ogaadeen subxaana allahi ilaahay baa nasahan oo waxaa camaa kii xaggiisau ka nasahnaaday yasifuuna ay ku sifaynayaan alle waxaan ay alla ku sheegayaan alla waa ka nasahan yahay ilaa cibaadallahi ilaahay addoomihiisa ma ahane almukhlasiina la xulay oo daacadiisa loo xulay ma ahani istinahan marka xaggee ku dhacaa ilaa cibaadallahi almukhlasiina min almuxdariina walaqad calimat iljinnatu waxay ogaatay inahum lamuxdaruuna cadaabka in la xaadirsiinayo ilaa cibaadallaahi ma ahane ayagu kuwaa cadaabka la gelin maayo addoommada alla ma ahane almukhlasiina daacada alle markaa loo alla uu u xushay ama almukhlisiina marka la yidhaahdana iyaga ilaahay daacadda u ah marka meeshan aayaddan wajacaluu baynahu wa bayna aljinnati ereygan aljinnati ayaa laba macno laga macneeya jinniga in laga wado waqiila waxaa la yidhi aljinna malaa-igtaa loo jeedaa sababta malaa-igta jinna looga cabirayna waa lijtinaanihim alabsaar indhaha ayay ka qarsoon yihiin oo malaa-igta mu jeedna annaga ma arkayno sidaabaa marka malaa-igtii loogu magacaabay aljinnatu laba tafsiir waayo marka haddaan ku macnayno wajacaluu baynahu wa bayna aljinnati jinniga caadiga haddaan ku macnayno macnuhu markaa wuxuu noqonayaa walaqad calimat iljinnatu inahum lamuxdaruuna cadaabka waayo marka meesha la keenayo haddii aan dhahno marka aljinna malaa-igtaa laga wadaana walaqad calimat iljinnatu malaa-igtu waxay ogaatay inahum kuwaan ilaahay sidan dhahayo oo xumaanta alle ka sheegayo lamuxdaruuna in aakhiro cadaabka la xaadirsiinayay ogaadeen waayo malaa-igtu labadaa macnaa jinnadaas ku jirta marka habka ay marka ilaahay iyo jinniga nasab isaga ay uga sameeyeenna waxaa mufasiriin badan ay leeyihiin carabtu waxay dhihi jireen in allah waxay dhihi jireen ilaahay baa wuxuu guursaday jinniga min sarawaati ljinni jinniga yacni kuwooda boqorada ah ee waaweyn ayuu ka guursaday malaa-igtu ka ayaa ka dhalatay marka marka jinnigii iyo allay marka waxay isaga sameynayaan nasab waana edabdarro aada u weyn wetaan oo jinkiibau guursaday malaa-igtiibau ayaa ka dhalatay bay leeyihiin marka bani aadamku marka bani aadamkan saa u tabarta yar allaha dhu allahan allaha weyn oo koonkan maamulayo ayuu sidaa intuu ugu edab daroodo ayaa haddana muddo la ysaga kaadina marka la yaab male dadkan hadda ilaahay caynayo ama malaaxidada ah oon diinba aaminsanayn ama kuwan marka yacni ilaahay wax ka sheegaya afcaasha alle iyo la yaab male weligeed waa jiri jireen balfeeri marka hadda waxaan wajacaluu waxay yeeleen jacligaanna marka way ictiqaadiyeen unbaa la dhahayaa sababtoo ayaga kama dhigi karaan waxaa ma samayn karaan wa jacaluu waxay ictiqaadiyeen beynahu beyn allaahi alle iyo wa beyna aljinnati jinniga yacni dhexdiisa nasaban ayay ka ictiqaadiyeen in nasab uu jiro dhexdooda walaqad calimat aljinnatu wala wallaahi qad xaqiiqehe calimat way ogaatay aljinnatu jinnigii inahum iyagu lamuxdaruuna in la xaadirinayo lilcadaabi cadaab in loosoo xaadirinayo ayay ogaadeen ama lil xisaabi macnaha lilcadaabidaana ibnu jariir ou doortay sababtoo ah wuxuu yihi suuradda meelo badan bay nagu soo martay muxdariin muxdariin kullina cadaab ayuu ahaa qariinuu taa uga dhigay marka subxaan allahi ilaahay baa ceeb iyo nuqsaan ka hufan marka jinnigaada cadaabka la gelinayana waa kuwa gaalnimada ku madaxa adag ee jinniga muslimiinta ma aha ilaa subxaan allahi ilaahay baa ceeb iyo nuqsaan ka hufan camaa kii xaggiisa ayuu yacni ka hufan yahay yasifuuna ay ku sifeynayaan isaga ilaa cibaadallaahi ilaahay addoomihiisa ma ahane oo kuwa cadaabka la xaadirsiin maayo almukhlasiina la xulay oo ilaahay daacadiisa alla uu u xushay kuwa iyaga cadaabkii lasoo goob joojin maayo istinahaan marka lamuxdaruunadu ku xiran yahay fainakum wamaa tacbuduuna maa antum calayhi bifaatiniin fainakum idinku iyo wamaa waxa tacbuduuna aada caabudaysaan maa antum idinku ma tihiin bifaatiniina kuwii fidnaynayo calayhi calaa cibaadati illaahi ilaahay cibaadadiisa kuwii ka fidnaynayo dadka ma tihiin ilaa man unbaad fidnaynaysaan huwa isagu saaliljaxiimi jaxiimo mid gelaya un ah baad fidnaynaysaan axad jaxiimo gelaya unbaad idinku fidnaynaysaan oo ilaahay shaqaawo uu u qadaray ayb aayadda marka tarkiibkeedu waxaa weeyaan fa inakum idinku iyo wamaa waxa tacbuduuna aada caabudaysaan yacni idinka iyo maca maa tacbuduuna waxa aada caabudaysaan lala qabo maa antum idinku ma tihiin bifaatiniina kuwii fidnaynayo calayhi marka damiirka calallaahi baa loo celinaa mudaaf baana la qadaraa ay calaa cibaadati illaahi yacni idinku cibaadada alle dadkama fidnay kartaan w ilaa qof ilaahay shaqinimo u qoray unbaad cibaadada alle ka fidnaynaysaan oo marka la leeyahay waxaa la dhahaa fatana fulaanun fulaanan calaa mra'atihi hebel hebel ayuu wuxuu ka fidneeyey haweentiisii yacni waa ku diray waayo macnaha markaasuu mee yacni sidii uu rabay maaya si ka duwanay samaynaysaa marka idinku macnuhu waxay tahay dadka ma fidnayn kartaan oo cibaadada alle kama fidnayn kartaan oo kuma diri kartaan cibaadada alle uma fool xumay kartaan dadka ilaa man huwa saaliljaxiimi unbaad u fidnaynaysaan qof ilaahay shaqaawo u qoray unbaad cibaadada alle ka fidnaynaysaan maa antum idinku ma tihiin bifaatiniina kuwii fidnaynayo calayhi ay calaa cibaadati illaahi ilaahay cibaadadiisa kuwii ka fidnaynaya idinku ma tihiin axadan axad ilaa man unbaad ka fidnaynaysaan huwa isaguba saalil jaxiimi jaxiimo mid gelaya ah ku jaxiimo gelaya ma aha ayb wamaa minaa ilaa lahu maqaamun macluum malaa-igtii baa markaa ayaa sidan dhahayaan wamaa minaa annaga xaggeenna ma ahaanin nagama mid aha axadun axad ilaa haddii uu naga mid yahay lahu waxaa u sugnaaday maqaamun maqaam ayaa u sugnaaday maqaamka oo macluumun la yaqaano ayuu leeyahay ayb wa inaa anagu la naxnu inaga assaafuuna kuwii safan ayaan nahay oo lilcibaadati u safan oo ilaahay cibaadadii u taagan wa inaa anagu la naxnu inaga almusabbixuuna kuwa ilaahay hufayo oo xumaan iyo ceebka hufayo ayaanu nahay sidaabay malaa'igtii marka dhahayaan wamaa minaa nagama mid aha ay axadun yaa meeshii ku jirto ilaa lahu xaal oo u sugnaaday unbuu naga mid yahay maqaamun maqaam ayaa u sugnaaday maqaamka oo macluumun la yaqaano axad inaga naga mida ma jira ilaa maqaam la yaqaanuu leeyahay jibriil baa marka nebigu sidaa ku dhahay wamaa minaa macshara almalaa'ikati ilaa lahu maqaamun macluumun buu joogaa ibnu cabaasna waxaa laga hayaa laga hayaa maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ma ahanin mowdicu shibrin taako meel dhan ilaa wacalayhi malakun yusalli ilaa malag baa ku sujuudayo ilaahay baa marka u kala sameeyey darajaad iyo ay kala leeyihiin ayb wa inaa inagu la naxnu anaga assaafuuna ayaan nahay kuwa saf yacni safan oo ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisa kuwa usafa u safan ayaan nahay ayb malaa'igtii marka lugahooday ku taagan yihiin markaasay cibaadada alle ayay u safan yihiin walidaalika innaga waxaana la yidhi suuradda awalkeeda markaan saafaati safan aan maraynay alaa tasufuuna xadiidku wuxuu ahaa miyaydnaan safanaynin kamaa tasufu lmalaa'ikatu malaa'igtu siday u safanayso rabbigeed marka ay caabudayso wa inaa anaga la naxnu inaga almusabbixuuna ayaan nahay kuwa tukanayo ilaahay u tasbiixsanayo oo ceeb iyo nuqsaan iyo xumaan ka hufayo wain kaanuu layaquuluuna low ana wain kaanuu layaquuluuna low ana cindanaa dikra min alawaliin wain hushaniya kaanuu waxay ahaayeen layaquuluuna inay dhahayaan low haddii ana cindanaa agteenna ou ahaan lahaa dikran kitaab agteenna hadduu ahaan lahaa min alwaliina kitaabka oo min alwaliina kutubtii hore yacni ka ahaaday ama ka mid ah haddii inagu agteenna uu ahaan lahaa lakunnaa waxaan ahaan lahayn cibaadallaahi ilaahay addoomihiisaan ahaan lahayn almukhlasiina ee cibaadadiisa loo doortay loo xulay marka awal sidaa bay dhahayeene markii kitaab uu yimid maxay dhaheen fakafaruu way ku gaaloobeen bihi kitaabkii allay ku kufriyeen fa sawfa mar dambe yaclamuuna ogaan doonaan aayaddan marka mid la macnahan suuratu suuratu faatir aan kusoo marnay waaqsamuu billahi jahda aymaanihim lain jaaahum nadiirun layakuununna ahdaa min ixda alumam haddii markaa waxay yidhaahdeen mid noo digo kitaab noo digo ama nebi noo digo hadduu noo yimaado ummadihii hore yahuud iyo nasaare iyo annaga ka hanuunsanaa lahayn oo ka hanuun badnaan lahayn haddana sidoo kale wain hushaniya kaanuu waxay ahaayeen layaquuluuna inay dhahayeen low haddii ana cindanaa agteenna uu ahaan lahaa dikran kitaab min alwaliina kutubtii hore yacnii ka mid ah kutub kutubtii hore ka mid ah hadduu agteenna ahaan lahaa lakunnaa waxaan ahaan lahayn inagu cibaadallahi ilaahay addoomihiisa almukhlasiina ee la xulay marka min alawaliinada waxay ka dhigan tahay kitaaban mithla kutubi alawaliin kutubihii hore oo kale lakunnaa cibaadallahi almukhlasiinaan ahaan lahayn fakafaruu bihi way ku kufriyeen markuu u yimid kitaabkii fa sawfa mar dambe yaclamuuna ogaan doonaan oy garan doonaan walaqad sabaqat kalimatunaa licibaadina almursaliin walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe sabaqad way hor waxaa way hormartay kalimatunaa innaga kelmadeennii baa hormartay licibaadinaa addoomadeennay u hormartay almursaliina ee la diray kelmadana marka waa maxay inahum iyaga lahum iyaga almansuuruuna kuwa loo hiilinayo in iyaga loo gargaarayo loo hiilinayo wa ina jundanaa inaga ciidankeenna lahum iyaga alghaalibuuna kuwa markaa yacni adkaanayo inay yihiin oo qalabada iyaga ay lahaanayaan sidaa ayaa marka yacni kelmadeennii ay ku hormartay ayb awelna waa loo qoray asbaabihiina waa la imaadeen waana la siiyey ee fatawalla jeeso canhum iyaga xaggeeda xaggooda ka jeeso xataa xiinin waqti intii ah wa absir fiiri hum iyaga fiiri fa sawfa mar dambe yubsiruuna arki doonaan iyagana walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe sabaqad way hormartay oo waa dhaqday kelimatunaa kelmadeennii ayaa hormartay kelmadaasna d waa midda madmuunkeedu aayadaha soo socda lagu fasiray waana qowluhu tacaala kataba allahu la aglibana ana warusulii iyo inaa lanansuru rusulanaa waladiina aamanuu fi lxayaati اdunyaa wayowma yaquumu lashhaad iyo sidaas kelmadahaas ayb iyo qowluhu tacaala wakana xaqan calayna nasru lmu'miniin iyo walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe eh sabaqad way hormartay kelimatunaa kelmadeennii way hormartay licibaadinaa addoomadeenii bay u dhaqday ay u hormartay almursaliina la diray inahum iyaga lahum iyaga almansuuruuna kuwa loo gargaarayo yacnii lahum lmansuuruuna ay lahum nusratu gargaarka ayagaa iska leh wa ina jundanaa jundigeenna iyo ciidankeennana lahum iyagu alghaalibuuna kuwa adkaanayo marka lahum lgaalibuuna ay lahum lghalabatu waay adkaanshaha ayagaa iska leh ayb marka waina jundanaa ilaahay isaa isu idaafeeyey jundiga marka guuleysanayo ilaahay garab garabka siinayo waa kuwa ilaahay u idaafaysan waay addoonku marka inuu rabbi u idaafaysnaadana idaafada halkan ku jirtana waa idaafo addoonnimo dhab ah oo dadka laba waayo kulli addoomay alle u wada yihiin laakiin dadna addoonnimada waa ogol yihiin waa isu duleynayaan alle amarka allay ka qaataan kuwaa marka sifadaa wanaagsan leh ayaa alla wuxuu leeyahay iyaga waay kuwa aan u gargaaraynin fatawalla canhum fatawalla ka jeeso canhum iyaga xaggooda iskaga jeeso xataa xiinin zaman intii ka ah intii waqti kasii jeeso yacni lmowt intay ka dhimanayaan waqiila yowma badrin ilaa laga gaaro maalinta lakala baxayo sudi isaga wuxuu yihi xataa naamuraka bilqitaal intaan jihaadka ku fari doono iska sug intaa wa absir fiiri hum iyaga fiiri fasawfa mar dambe ayay yubsiruuna arki doonaan afa bicadaabinaa cadaabkeenna miyay yastacjiluuna ay degdegsanayaan cadaabkeenna miyaa kay degdegsanayaan marka fa idaa haddii nasala uu dego cadaabkeennii bisaaxatihim sabadooda hadduu dego oo sabadooda uu ku dego saaxada marka waa meesha barxadda ahee bannaankooda cadaabkii marka hadduu barxadooda uu yimaado meesha yacni sabada u ah ama yacni meelaha sababka la yiraahdo hadduu cadaabkeenna uu yimaado uu dego fasaa-a waxaa xumaaday sabaaxulmundariina kuwii loo digay waaga u bariyey cadaabkii hadduu halkaa u yimaado meeshaa dhow usoo jirsado kuwaa waaga u bariyey waa xun waay waa xun ayaa u bariyey oo xadiidkii nabiga marku khaybar galayey waa kii marka subaxnimo galay aadaanu dhageystay markuu aadaan iyo ka maqli waayey waa galay marka iyagiina marka dawaagii baa bariyey oo niman shaqo badan shaqaystay ahaayeenoo beere iyo wax leh dukaamadoodii bay iska furteen beerahoodii bay yacni ku kalleheen markaasa waxaaba kadiyeyba ciidan markaasay yidhaahdeen moxamedun waalkhamiis moxamed iyo ciidankii waay wixii ay galeenay markaa og yihiin markaasuu nebigu wuxuu yidhi allahu akbar kharibat khaybar khaybar waa kharaabtay inaa idaa nazalnaa bisaaxati qowmin fasaa-a sabaaxu lmundariin wuxuu yidhi annagu haddaan qolo barxaddood aan soo degno qoladaa waa xunaa u bariyey oo xaalkoodii marka waa xaal adag buu noqonayaa faidaa haddii nasala uu dego cadaabkii alcadaabu cadaabkii bisaaxatihim sabadooda hadduu ku dego fasaa-a waxaa xumaaday sabaaxu lmundariina kuwii loo digaayey kuwii loo digay waagiyoodii ayaa xumaaday waaga u bariyey watawalla jeeso canhum xaggooda ka jeeso xataa xiinin waqti intii ka ah inta cadaabka waqtigiisa laga gaarayo wa absir fiiri fa sawfa mar dambe ayay yubsiruuna arki doonaane ayb ama u sugo fasawfa mar dambe yubsiruuna arkayaan wa absir fiiri fasawfa mar dambe ayay yubsiruuna arki doonaan iyagana subxaana rabbika rabbi lcizati camaa yasifuun subxaana rabbika rabbigaa nasahnaantiisa yacnii rabbigaa baa nasahan way waa masder oo la dhigay meeshii ficilkiisii caamilkiisii buu ka naa-ib yahay subxaana rabbika ey usabixu yacni waxaa weeyaan sabix rabbaka ama yacni subxaana rabbika rabbigaa markaa nafsadiisa u nasahayaa ama adiguba rabbigaa nasah ceeb iyo nuqsaan iyo ka huf subxaana rabbika rabbigaa nasahnaantiisa rabbi lcizati yacnii rabbiba rabbigaah nasah oo ceeb iyo nuqsaan iyo xumaan ayuu ka hufan yahay rabbigaa rabbi lcizati cizada rabbigeeda ayaa ceeb iyo nuqsaan ka hufan camaa kii xaggii ayuu ka hufan yahay waxaa yasifuuna ay ku tilmaamayaan subxaana rabbika rabbigaa ayaa nasahan rabbi lcizati sharafka rabbigee yani saaxibkeeda ahaa ama rabbigeeda ahaa camaa buu ka hufan yahay kii xaggiisa yasifuuna ay yasifuunahu ay ku sifaynayaan ayuu ka nasahan yahay wixii lasoo sheegay wasalaamu nabadgelyana cala almursaliina rususha korkooda ha ahaato culimada qaar marka waxay yidhaahdeen subxaana rabbika rabbi lcizati camaa yasifuun khalqiga waxa ay rabbi ku sifaynayaan ilaahay waa ka nasahan yahaa la yidhi wasalaamun cala almursaliina rusushiina waxaa la yidhi waa iyaga waa la nabadgeliyey maxaa rususha ayaga lagu nabadgeliyey lisalaamati maa qaaluuhu waxay alla ka sheegeen ayaa wax run ah ah walidaalika wax alla oo ilaahay wax kastoo alla laga tilmaamo wixii ay rususha rabbigood ku tilmaameen unbaa sax ah wixii kale oo ay dad rabbi ka sheegaan rusushana aan laga qaadanin sax ma noqon karaan sax ma aha aayadda marka waxayna baraysaa tilmaamaha ilaahay lagu tilmaamayo in rususha laga qaato meel kale aan laga qaadanin marka hadda masaadirtii islaamka dad badan bay ka wareersan tahay qaar baa marka waxay leeyihiin baabul asmaa wasifaat waxa ilaahay lagu magacaabayo waxa ilaahay lagu tilmaamayo asal waxaa u ah caqliga bani aadamka ayaa asal u ah bay leeyihiin halkanna alla wuxuu nabadgeliyey rususha adiga marka wax nebi moxamed ilaahay ku tilmaamay haddaad ku tilmaanto waa nabad gashay leanna ilaahay baa yidhi wasalaamun cala almursaliin rususha nabaday qabaan ayaga wixii kasoo haray sow maaha mala-awaal bay rabbi uga hadlayaan ilaahayna mala-awaal ma looga hadli karo sababtoo annaga ilaahay ma aragno uma jeedno min baabi lwaxyi un baan ku ogaan karnaa sidaa darteed marka aayaddu waxay aada hoosta uga xariiqaysaa baabka magacyada alle iyo sifaadka alle marka laga hadlayo annahu yutalaqaa min allaahi tacala ilaahay unbaa laga qaadanaa bis ilaahayna innaga toos baan uga qaadan karnaa maya rasuulka xaggiisa ayaan marka yacni ku helaynaa marka qur-aanka iyo xadiidka saxiixa ah iyo wixii ay a-imada asxaabta iyo taabiciinta waxay ku ijmaaceen ayaa ilaahay lagu sheegi karaa laguna tilmaami karaa wixii kasoo haray waa takhmiin iyo mala awaal been iyo qaladna ka fogaan maayo wasalaamu nabadgelyo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay cala almursaliina rasusha korkooda ha ahaato walxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay usugnaatay allihii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa ayaa ammaan iyo mahad laho ilaahay marka mid sifa xun in lagu sifeeyo gabdho loo nisbeeyo oo jinni nasab nasab lala lala xiriiriyo iyo waxaa ilaahay waa ka weyn yahay waana ka hufan yahay sifaatulkamaali ayaana alla ku dhan subxaanahu watacaala marka walxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay usugnaatay maxaa yeelay daatadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisaba waa yacni cala alkamaal alhi rb اlcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa hada akhiruhu wاllahu aclam wslى اllahu wslma عlى nabiyina mxamed